muslimiinta faraha badan ee ku nool u k ayaa ka muuqda bulshooyinka kale ee ay la nool yihiin codkooda ayaa muhiim u ah xisbiyada baratamaya ee doonaya inay ku guulaystaan qabsashada hoggaanka dalkaasi haddaba ma yihiin muslimiinta u k kuwo midaysan oo codkooda dhinac ku biirin kara waxaan su-aashaasi hordhigay maxamuud sheekh axmed dalmar oo ku xeeldheer arrimaha islaamka oo aan kula xiriiray qadka telefonka ee magaalada london runtii waxaa la idhahdaa ilaa laba milyan dadka qaarna waaba ka badiyaan dadka muslimiinta ah ee ku nool carra ingiriis ama u k dadkaasu dabcan in badan oo de xaqule inay yani cod bixiyaan oo vootiyaan way jiraan laakiin ma laha meel ay waxmariyaan ama tala meel ka go-da oo guurta iyo dad de magaranaysa waayeelay u fadhiyaan ay leeyihiin maanta danu muslimiin nahay codka halkaasaynu marinaynaa saasaynuna markaa ku gorgortamaynaayo qolada aynu u codaynayno aynu odhanaynaa intaasu cod baanu siinahay maxaad haysaan laakiin meelaha ay ku badan yihiin way ka muuqdaan iyaga oo laakiin axsaabtaas ku kala jira in badan oo ka mid ihna ay xisbiga yani shaqaalaha ku soo baxaan xilliyada doorashooyinka waxaa shacab kastaa kiciya hadba hanka ay ku abuuraan siyaasiyiinta u dhow ama ay danahooda ka dhex arkaan inkastoo taariikhda islaamka marka la fiiriyo muslimiinta aysan raad xoogan ku lahayn britain sida faransiiska talyaaniga iyo sbain oo kale haddana waxaa jira shakhsiyaad ka soo dhex baxay bulshada oo siyaasadda dalkaasi ka qayb galay oo soomaalina ay ku jirto waa kan maxamuud sheekh axmed dalmar mar kale waxaa jira niman matalan dee guriga loodhadhka aqalka yani guursi oo kale ka dhigan ku jira lord nadiir axmed nin la idhaahdo oo aada u cadcad arrimaha muslimiintana aada yani uga hadla oday la odhan jiray lord batel oo iminka maaragtay beri hore saabaan gabay ama maxaa ku hada hawl gabay oo shaqada ka fadhiistay wasiiro aan ka xasuusto shahiid malik oo dawladdii hore ee tony blair iyo ninka la idhahdo gordon brown ee laborka ahayd iminkada qudheeda wasiir ku-xigeenna iyo way jiraan golayaasha deegaanka ama kansilada way ka muuqdaan xaafadan anigu aan degaan oo bariga london oo la yidhahdo tower hamlet ragga duqeyda ah ee soo maray niman badan oo dee dhowr baa kamid ahaa muslim ah iminkadan qudheeda nin lutfuraxmaan la yidhahdo ayaa ugu cadcad axmed aadan cumar oo soomaaliya baa mar yani ka ahaa duq ka ahaa xaafadaas waa muuqanayaan soomaalidu waxay ka mid tahay bulshooyinka laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku nool laakiin haddana deegaanada qaar uu codkoodu muhiim u yahay siyaasiyiinta xisbiyada kala duwan ee u tartamaya baarlamaanka haashim ismaaciil ducaale waxa uu sanadkii labada kun kow iyo tobankii ku guulaystay liiska dadka lagu sharfo abaalmarinta maalinta dhalashada boqoradda ingiriiska queen elizabeth gaar ahaan dhinaca isdhexgalka bulshada isagoo ku sugan magaalada lester ee dalka ingiriiska ayuu iga warramay saameynta doorashooyinka ee soomaalida horta waxyaabaha ugu daran oo oo soomaalida naga haysta waxaa u badan oo ah doorashada inta badanba uma dareerno oo dadku wuu ka caajisaa intooda aadana waxay aada u fiiriyaan cidda markaas ay isleeyihiin socialka way u roontay ama waxyaabahan dadka soo galootiga ah ama waxyaabaha kabaad dadka masaakiinta wadanka jooga marka waxaad moodaa xisbiyada dhinacaas u jeeda inay ay soomaalida u jeedaan mujtamaca soomaalida oo qaxootowa badan ayaa dalalka ay ku nool yihiin ee qurbaha ay hadba taageeraan siyaasadaha u nugul dhinaca ceydha iyo adeegyada bulshooyinka saboolka ah cabdixaafid maxamuud jaamac waa saxafi ka tirsan telefishinka universal kana howlgala magaalada london haddaad fiirisid saddexda xisbiya ugu waaweyn saddexduba waxay ballan qaadaan arrimahaas aad hadda ka dhawaajisay iyo kuwo kale oo soomaalidu ay u dhega nugul yihiin mararka qaarkood waxay afka ka leeyihiin iyo waxa ay qoraal ku yidhaahdeen waxaad moodaa inay kala duwan tahay haddaan mithaal ku siiyo arrinta immigrationka ama socdaalka oo kale kulligood waxay kasoo horjeedaan intooda badan in dad fara badan oo qaxootiya oo wadamada yurubiyaanka ka baxsan ay wadanka yimaadaan haddana waxay leeyihiin waa in qaxootiga lasoo dhaweeyaayo oo sharciyo la siiyaayo maaragtay say shaqaalo u noqdaan oo tag cashuur markaa u bixiyaan doorashooyinkii hore soomaalidii codka dhiiban jirtay u k maxay ku kala dooran jireen xisbiyada kala duwan ee iska soo horjeeda waa kan cabdixaafid mar kale soomaalidu waxay inta badan u codayn jireen xisbiga shaqaalaha shaqaalaha ee iminka mucaaradka laborka la yidhaahdo waxayna ugu codayn jireen waxyaalo fara badan oo dantooda ayay ka dhex arki jireen hadday ahaan lahayd jaamacadaha oo maaragtay fiigooda u aada u jabnaa hadday ahaan lahayd maaragtay guriyeyntii hadday ahaan lahayd inay maaragtay guryada dadka shaqayn oo guryaha jooga la siiya hadday ahaan lahayd haddaad dhinaca kale conservativeka fiiriso xisbiga muxaafidka soomaaliya laba shiro waaweyn buu halkan ugu qabtay safaaraddii soomaaliya oo dhowr iyo labaatan sano xirnayd buu furay qaadkii oo dhibaato fara badan soomaalida ku hayay buu joojiyey ummaddiina shaqu u diray dabadeedna dhaqaalihii baa kor usoo kacay marka dadka soomaalida labada xisbiga udhexeeyaan waxaan kaloo jeclaan inta ku daro xisbigan hadda talada haya ardayda jaamacaduhu fiiga ay bixinaysay wuxuu ka dhigay sagaal kun soomaaliduna aad bay arrintaa ogaga cabteen oo kuwa kale waxay leeyihiin saddex lix kun baanu ka dhigana saddex baan ka dhimanaa marka aad baa loo kala qaybsan yahay dadka ka faallooda siyaasadda dalka ingiriiska iyo arrimaha doorashada ayaa qaba in doorashooyinka soo socday u k ay yihiin kuwii ugu adkaa ee abed xisbiyadu ay ku baratamaan haddaba xisbigee la filaya inuu ku sugu baxo doorashada u k maxamuud sheekh axmed dalmar mar kale haynoga waramo doorashadani runtii waa doorasho intii aan arkayey tii ugu galgalasho ama yacni barbasin dhigaysa labada xisbi ee ugu waaweynee dhulkan xisbiga la dhahdo conservativeka ama muxaafidiinta iyo xisbiga shaqaalaha laborka sida muuqata midna awoodi maayo inuu aqlabiyad uu dhulka ku xukumo doorashada ku helayo waxaa markaa la galagalaysanayaa axsaabtii kale awalba saasay ahaydo xisbigan conservativku waxay ku xukumeen dhulka iyagoo wadaag iyo gacan saar la yeeshay xisbiga kale dhahdo liberalka liberalkii waxaad moodaa inay tafantoofeeno iminka yacni laga aaminka baxay oo aanay wax badan ba iyagu helin qolo la yidhaahdo qowmiyiinta ama yacni nationalist yacni qowmiyad ku dirirka scotland oo doonayay markii hore inay dhulkaasi noqdoba dhul madax banaan ayaa iminka yani la filayaa inay halkii xisbiga laborku scotland u badan jiro kuraasida ay u bataan oo iyagu markaa noqdaan boqolada miisaanka garkaa dunta ah ee wax isku miisaamaya iyagu haya dadka ka faallooda arrimaha dadka muslimiinta ah ayaa qaba in walaaca muslimiintu ay ka qabaan islaam nacaybka oo ku sii xoogaysta dalalka galbeedka yurub siyaasadda arrimaha dibadda ee britain tallaabooyinka argagixisala dirirka ee dalkaasi ta ka hor dhinaca dhaqaalaha iyo bulshada oo ay muslimiintu dareemayaan ay suurtagal ka dhigto inay ku dhiirigeliso muslimiinta dalkaasi kuwooda codka leh inay doorashooyinka u dareeraan